الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan ugu dambeeye baan ku leeyahay xadiidkii lix iyo tobnaad maa xukmu diyaafa dadka in la marti qaado xukumkeedu muxuu yahay maxamuud waa waajib ya nacam miye magaalada ayb sida ahlulcilmi baa yidhi ayb intaynan casharka gudagelin laba qodob baan tanbiihinayaa mid waxa uu yahay sidaynu ogsoonnahay bishii dilxija bishii carafo ayaa waxa weeye inoo dhalatay oo socota tobanka habeen ama tobanka maalmood ay ugu horeeyaana waa tobanka nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam acmaasha la sameeyaa inay yihiin acmaasha ugu fadliga badan xadiidkii ibni cabbaas ee saxiixa ahaa ee bukhaari ku sugnaa waa kii ahaa ma min ayaamin alcamalu الصaalixu fiihina axabu ilى اllah min hadihi اlayaami اlcashr qaluu wala ljihaadu fi sabiili اllah qala wala ljihaadu fi sabiili اllah ila rajulu kharaja yukhaaطiru binafsihi wamalih falam yarjic min dalika bishay waxau nabigu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam maalmo camalka wanaagsan ilaahay looga jacayl badan yahay yani acmaasha wanaagsan ay ka fadli badan tahay maalmahan tobanka ah wax wey ma ahaanin maalmaha tobanka ahina waa maalmahan dilxija wey dilxija wey marka waxaa loo baahan yahay waa fursad qaaliya in laga faa'iideysto yani bishii ramadaan baynu ogey siday inoo dhaafaysay iyadoo soddona toban cishona waa qiyaasaysaan sida waktigu uu ku soconayo walidaalika in laga faa'iidaysto oo cibaadooyinka la badiyo oo macaasida iyo dunuubta la iska ilaaliyo waa zaman faadila oo fadli badan acmaashana waxa weeye la labalaabayo sida xadiisku inoo tilmaamayo ilaahay agtiisana looga jacayl badan yahay maalmaha kale waxaana culimmadu tilmaameen waxaa fadligaasi uu ka imanaya sida ibnu xajarga ay tilmaamaan in cibaadooyinka ummahaat ulcibaadaat ay ku kulmayaan maalmahan tobanka ah sanadka intiisa kale cibaadaadkaasi ma kulmaan arkaantii islaamka shahaadateynka iyadu xilli walba waa joogaan laakiin salaad iyo sawm iyo xaj iyo zako intuba halkanun bay ku kulmaan xilliganun bay kulmaan oo la wada helayaa ajnaas ulcibaadaat yacni qofku wuxuu helayaa xilliyadan inuu xajo salaado soomkiina la yimaado sadaqana la baxo sadaqana la baxo sidaas ayaa bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen way ku fadli badan tahay laakiin cilladeeda aynu fahanaa mayaynaan fahmayn nabigu wuxuu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam acmaasha ilaahay loogu dhowaanayo in acmaasha maalmahan la qabto inuu ilaahay ugu jacayl badan yahay oo acmaasha xilliyada kale la qabanayo acmaasha tobankan maalmood la sameeya inay ka fadli badanta walidaalik cibaadooyinka qofku uu awoodayo hadday tahay qur-aan akhriska in la badiyo sadaqada in la badiyo salaada in la badiyo qaraabo xidhiidka in la badiyo cibaadooyinka kala duwan qofku inuu ka faa'iidaysto aada iyo aad bay muhiim tahay taasi waa mas'alo jaaniska inaynu ka faa'idaysano insha allahu tacaala tan labaadina waxa ay tahay silsiladii aynu bilownay wejigeedii koowaad kolley waa gabagabo oo isbuuca soo socda ayaa kutubtuba dhammaanaya haddii uu yahay kutubtii caqiidada aynu bilownay ee galabta khamiis iyo galabta jimca ha noqoto ama musطalaxa ha noqoto oo habeenka salaasada aynu ugu talagalnay ama arbaaciinka oo aynu filanayna isagana isbuuca soo socda inuu dhammaado isbuuca soo socda ayaynu dhammaynayna insha allahu tacaala marka waxaan tambiihin lahaa nidaamkii aynu dejisanay ee habeenadii aynu biloweyna aynu ku talagalnay nidaamku waa sidiis dadku inay laba qaybood yihiin dhegaystayaal sharaf leh oo dhegaysanaya iyo dad arday ah oo lala xisaabtamay labadaasi u qaybsama marka dadkii ardayda ahaa ogeysiis bay u tahay oo isbuuca dambe markaynu duruusta dhammayno waxaa laga yaabaa arbacada ama khamiiska xilli baynu ballami doonaa jalsatu munaaqashaa la samaynayo yacni munaaqasho kutubtii lasoo dhameeye laysku imtixaanayo ama su-aalahaas ha noqdaan kuwa qoran oo laga jawaabayo ama kuwa aska la iska weydiinayo labadaba waxa weeye tii ay u dhacdaba waa in lagu talagalaa insha allahu tacaala halkaana waxaa ku kala soocmaya dadka diyaarka ah iyo dadka dhegaystayaasha ah ayaa ku kala soocmaya yani dadka dhegaystayaasha iyagu iman maayaan wixii ay faa'iidaysteen falilaahi alxamdu laakiin dadka doonaya in waxa weeye munaaqasho iyo imtixaan iyo dabagal iyo su-aalo iyo wixii ay faa'idaysteen in la qiimeeyo iyagu waa iman doonaan insha allahu tacaala waxayna xaq u leeyihiin duruusta ku xigta ama kutubta ku xigta inay ka codeeyaan ayay xaq u leeyihin kaarka codeynta iyagu xaq u leeyihin maadaama imtixaankii galeen duruusta soo socota ku xigta ayaynu insha allahu tacaala kala tashan doonaa marka imtixaanku u dhammaado in sha allahu tacaala wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala alxadiid asaabic cashar xadiidka toddobiyo tobnaad ee axaadiista arbaciinka ka mid ah can abi yacla saxaabiga abi yacla la yidhaahdo waxaa laga wariyay shadaad ibni aws radia allahu canhu ah can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam isaguna rasuulka ilaahay buu ka warinaya xadiis qaala wuxuu yihi nabigu ina allaha ilaahay kataba waa qoray alixsaana samafalka calaa kulli shay ay fii kulli shayin shay dhammaantii فإdا qtltm hadii aa wax dilaysaan fأxsinuu wanaajiya alqitlةa qaabkaad wax u dilaysaan وإida dabxtm hadii waxaad gowracaysaanna fأxsinuu wanaajiya الdibxaةa qaabka aad wax u gowracaysaan وlيuxida ha afeeya أxadكm axadkiin shafratah mindidiis وlيurix ha u raaxeeya dabixatahu neefka uu qalayo ama dabixadiisa uu qalayo waxa uu qalaya ah ha u raaxeeyo rawaahu muslim imaam muslim baa xadiidkaas saxiixiisa kusoo warinay xadiidkan waxau inoo tilmaamayaa inuu allah subxaanahu wa tacaala u waajibiyey in shay kasta lagu samafalo ina allaha kataba kataba lafdiga noocaasi waxa uu ka mid yahay alfaada u qaybsamo labada qaybood ee caanka ah kitaaba sharciya wa kitaaba kawniya sida idniguba uu ugu qaybsamo idnun kawniy wa idnun sharciy jacliguna uu u qaybsamo jaclun sharciy wa jaclun kawniy kalimaadkuna ay u qaybsamaan kalimaatun kawniya wa kalimaatun sharciya iraadaduna ay u qaybsanto iraadaة kwniya wairaadaة sharciya alfaadaas ayuu ka mid yahay waxaana ugu noqotaan faafaahinteeda alfaadaas oo dhan waxa weeye ibn اlqayim shifaa lcaliilka ayuu waxa wey ku faafaahinaya baab dhan ayuu waxa wey u caqida ina allaha kataba kitaabadani ma kitaabadii sharciga ahaaba oo bimacnaa ilaahay uu waajibiyey sida alla uu yihi kutiba calaykum الصiyaam kama kutiba calى اladiina min qablikum kutiba calaykum اlqitaal wa huwa kurhun lakum ma kitaabadaasa waa kitaaba sharciya mise waa kitaabatun kawniya oo waxa weeye ilaahay baa qoray oo xukumay ayaa looga jeeda oo iyaduna ay la macno tahay oo ay la mid tahay adilada kitaabada kawniga tilmaamaysa sida qowl اllahi jala wacala kataba allahu laaglibana ana warusulii kataba allah yacni ilaahay uu waajibiyey ma ah ana warusulii aniga iyo rusushaydu inaanu gaalib noqonayn waa kitaabatun kawniya waayo waxaad ogson tihiin in iyadoo ilaahay imtixaanayo ambiyada iyo rususha iyo dadka mu'miniinta ah inay dhacdo gaaladu inay ka qaalib noqoto oo fii bacdi alaxyaan ay u xoog sheegtaan way dhacdaan kitaaba sharciya ma ah ee waa kitaaba kawniya wey culimadu waxay leeyihiin kitaabadaasi xadiidkan lagu sheegay waa kitaaba sharciya يعني xagga شharciga ayuu ilaahay waajibiyey in شhay walba lagu samafalo oo bimacnaa wuxuu ka dhigan yahay ilaahay wuxuu waajibiyey shay kasta in lagu samafalo sida alla uu tilmaamay إن اllaha yأmuru bاlcadli والإحsaan ilaahay wuxuu farayaa dadka cadaaladda iyo ixsaanka waa lays amr waa amar wey amarkuna muxuu keensadaa wujuub buu keensanaya idan kitaabadu waa kitaaba sharciya laakiin waxaa la ogsoon yahay ixsaanka dhammaantii waajib ma ah waxaa ka mid ah qayb waajibana waa ka mid oo waxa weeye ilaahay nagu waajibiyey oo samafalka ka mid ah qayb sunnaayna waa ka mid hooyada wawasayna alinsana biwaalidayhi ixsaana xusna soo ilaahay ma odhan hooyadii in loo samafalo ixsaan loo sameeyo ixsaankaas ma wada waajibba mise waa sunne waajibna waa leeyahy sunnana waa leeyahy yacni in waajibana waa leeyahy haddii aad la iman weyda aada xuquuq ku dhacay intaa wixii ka sii badanna waxay noqonaysaa sunnay noqonaysa haddaad hooyada aada aada ugu sii ugu sii wanaagsanaato oo samafalkeeda aada sii badiso sida bacdu salaf laga sheegay zayn alcaabidiin baan filayaa inuu ahaa waxaa uu yidhi waxa weeye waalidkay mee wax kulama cuno waalidkay mee wax kulama cuno waxaa leeyihi sababtu waa maxay wuxuu uhi waxaa laga yaabaa haddii aanu meel wax ku wada cunno dabcan cunto kastaa waxay leedahay wax naftu ay jeclaysanayso beriis haddii la cunayo xoogaagaa hilibkee dusha yaalla ama khudaarta ah ayaa naftu jeclaysanaysa wuxuu yidhi waxaan ka baqaya wixii naftu ay jeclaysanaysay inaan waxa weeye ka hor qaato waslada hilibo meesha taallan oo islaanta hooyada ay doonaysa inay qaadato inay gacanteeda uga dhaqsato ila waxbaanu wada cunaynaa kadibna aan sidaa ku cuno oo hooyaday anoo aan ogeyn aan dhibaateeyo laakiin samafalka noocaasi ma waajib ba waajib ma ah idan ixsaanka waxaa ka mid a qayb waajiba iyo qayb waxa weeye sunno ah ayaa labaduba ay ka mid yihiin walidaalika markaynu leenahay waa waajib ilaahay u waajibiyey waxaynu ka hadlaynaa guud ahaan inta ilaahay u waajibiyey laakiin intaa waajibkaa wixii ka sii badan sunna ayuu noqonaya ixsaankuna sidaynu ogsoonnahay laba ayuu u qaybsamaa ixsaanun ila alkhaaliqi wa ixsaanun ila alkhalqi ilaaha khaaliqa in loo samafalo iyo makhluuqiisa in loo samafalo khaaliqa inaa abuurtay seeba nagu samafalayn waynu soo dhaafna waynu soo sheegnay alixsaanu fii cibaadat illaah xadiisu jibriil xadiiskii labaad baynu kusoo dhaaf an tacbud allah kaanaka taraa fain lam takun hada ixsaanun fii ixsaanun fii cibaadati alkhaaliq waa samafalka ilaahay loo samafalay samafalka ilaahay cibaadadiisa loo samafalayo ilaahay loo caabudo waxa weeye sidii inaad tahay mid ar adigu ilaahay arkay manzilat lmushaahada haddii ilaahay aadan arkayn adigu inuu ilaahay ku arkayo ku dalaacanayo inaad ilaahay u cibaadaysato manzilat lmuraaqabati lilah qayb weeye waa alixsaan fii cibaadati alkhaaliq alixsaan fii mucaamalati lmakhluuqiinna waa qaybta labaad in lagu samafalo makhluuqa qaabka loola macaamilay dhaqan wanaagsan in lagula dhaqmo ixsaan in lala yimaado walidalik ayaa nabigu leeyahay kataba alixsaana fii kulli shay xadiidku waxa uu tilmaamay kataba alixsaan ilaahay ixsaanka ayuu waajibiyey calaa kulli shayin shay dhammaantiina uu ku waajibiyey laakiin sidaynu ogsoonnahay waxaa ka fiican in waxa weeye laga dhigo fi kulli shay shay dhammaantiibuu ku waajibiyey waayo calaa kulli shay waxaynu ogsoonnahay cidda ay wax ku waajibayaan waa cidda mukallafiinta ah oo keliya cidda ay wax ku waajibaan ayuunbay wax ku waajibayaan laakiin ujeeddadu waxa ay tahay qofka mukallafka ay samafalka cid walba inuu u sameeyo kataba alixsaana fii kulli shay shay dhammaantii in ixsaan loo sameeyo oo xitaa sida nabigu tilmaamayo xayawaankii baa soo gelaya xayawaankii xitaa in ixsaan loo sameeyo xadiidka qaybtiisa dambe inoo caddaynaysa xataa xayawaanaadkii in ixsaan loo sameeyo ayaa soo gelaya walidalika macnuhu wuxuu noqonayaa calaa inaynu ka dhigno bimacnaa fii naxwuhuna culamada naxwiyiintu waa tilmaameen oo macaanida calaa ay faa'iidayso sida ibnu maalik uu tilmaamayo iyo waxaa weeye shuraaxdiisa iyo culimada kale nuxaadu macaanida calaa ay faa'iidayso isticlaa baa ka mida sarrayn baa ka mida macnayaasha ay faa'iidayso waxaa ka mida darfiyo oo macnaha fii inay faa'iidayso ayaa iyaduna ka mida على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عن من قد فطن على للاستعلاء استعلاء بالله استعمالا معناه إذا أصل كيوكا ومعنى في معناها فينا والله استعمالا معناها فينا والله استعمالا لذلك آيات إلهي لها في سورة القصص ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة مقالدي بصوغ لنبي موت على حين غفلة من أهله في حين غفلة من أهله وبمعنى فيه على بمعنى فيه يعني حل قال قديه تايو صوغ حل قال إهل كود أم وقناء حل قال أي شيفين قديه وظرفيه ودخل المدينة على حين أي في حين غفلة من أهله إذا كتب الإحسان في كل شيء شيء كالسيلهي وحكوة شوية إحسان شيء واحد كمل وحيابات وقود جلية الإحسان في عبادة الله وعبادة المان إلهي عبادين سين إحسان لغلي ما دانا واللبا قيب واجبا يقيب سماء ولا ذي سماء لبضا موالد خلق ذا إن إحسان لصنا يخلق جوابرين واحد سوقري يا أفضل المخلوقين بس أفضل المخلوقين بس سوقري أفضل المخلوقين واي وأنبيادي إن معاملة ونأسان لغلا دقم وإحسان لو سمري هدي أي نولايين وعبا هي صحابة إحسان بقلا دقمي لكن هدنا إن إحسان لغلا دقم أو حويا دين تودا لقاته شرعي قودا يسنة دودا لغضيده وحاي شيغان لرميه سنة دودا لوينيسيه للدفاعه waxyaabahaas oo dhani waa alixsaan ila nabiyi sala allahu alayh wasalam bay noqonaysa culimada in ixsaan loo sameeyo makhluuqiinta ayay kabiya waalidiinta in ixsaan loo sameeyo qaraabada in ixsaan loo sameeyo jaarka in ixsaan loo sameeyo noocyada ibni aadamka o dhan in ixsaan loo sameeyo ka gudub gaalada in ixsaan loo sameeyo xitaa gaalada in ixsaan loo sameeyo laa yanhaakum allah عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن حتى قال ذي الله سمفلوا وحي شرعي وآنوا إنو دين وسمفلوا بهاي ابن آدم كهذا سيقود يكتوه حق حيوانات إن الله سمفلوا هو نبل غلطهم نبينا عليه الصلاة والسلام وحبوبنا وبسلمان هو حولي فإذا قتلتم samafalkii loo samafalayo baa la sheegay in loo baahan yahay kadibna taa nabigu isagoo sii cadaynaya wuxuu inoo tilmaamay in xitaa samafalkii ay ka mid tahay haddii xitaa cid la dirayo in waxa weeye si fiican loo dilo oo si xunaan loo dilo oo qof ibni aadama haddii dil lagu xukumo ama qisaas laga oogayo in si wanaagsan loo dilo xoolaha ama waxaa weeye xayawaanka dhibka keenaya ee la yidhi hala dilo sida maskii iyo waxa weeye bahlihii kale dadka ugaadhsanayay iyadana waxa weeye haddii la dilayo in si wanaagsan loo dilo walidalik nabigu wuxu yhi alayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii صaxiixaynka ku sugnaa waa kii tilmaamayay nahaa an tusbara اlbahaa-im nabigu wuxuu diiday xoolaha inta waxa weeye meel lagu xabiso lagu dhugtamo oo la toogtogo oo waxa weeye laga dhigto meel waxa weeye lagu baranayo toogashada oo lagu tijaabinayo oo nin kastoo shiishka aan aqoonay uu tooganayo bahaa-intoo dhan baa la diiday kuwa la cunayo iyo kuwa la dilayo nooloo dhan in waxa weeye laga dhigto meel lagu shiishtamo nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalam nabigu waxa uu tilmaamay inuu lacnaday sida xadiidka ibnu cumar tilmaamay lacnada qofka sidaas sameeya haddii la dilayo oo xayawaankii xitaa la dilayo in waxa weeye qaab wanaagsan loo dilo qaabkaa wanaagsanina waxa ay tahay sida ugu fudud ee nafta looga qabanayo ee sili caanu ku sugnayn in loo dilo waa dilkii haddii la dilayo wey waana noocii la dilayey oo la baneeyey dilkiisa la baneeyey wa idaa dabaxtum fa axsinu dila haddii xoolii aada qalaysaana si fiican u qala qaab wanaagsan u qala taana waxaa lagu tilmaamayaa waa xayawaanka noocii la baneeyey in la cuno qaybta horena waxay noqonaysaa kuwa la baneeyey in la dilo laakiin cunidoodu aanay bannaanayn kuwa cunidoodu ay bannaan tahayna waxay ku bannaanaanaysaa in la gawraco soo maha neefkii adoo helayo inaad gasho haddii aada toogato ama xabada aad ku disho wuxuu noqonayaa bakti buu noqonaya idan xooluhu ha noqdaan kuwa la dilayo oo dil cuntadoodu aanay bannaanayn oo hilibkoodu aanay bannaanayn ha noqdo ama kuwa la baneeyey hilibkooda ha noqdo labadaba in ixsaan lagu sameeyo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay xoolihii noolaana hadalkooda badaa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam waasuu inoo tilmaamay bisadii in gabadha lagu cadaabo xadiidkii bukhaariiyo muslim ku sugnaa cudibat imra'atun fii hiratin sajanatha laa hiya aطcamatha walaa hiya tarakatha taakulu min khashaashi alard gabadhii waxa weeye bisada xabistay ee siday u haysay ay dhimatay nebigu wuxuu yihi cadaab bay ku gelisay waa xayawaanaadka idan ixsaan in la sameeyo ayaa waxa weeye diinteenu inoogu yeedhay ixsaankuna sa aynu tilmaanay waa qaybsamayaa ka waajibkaana waa lagu ciqaab mudanayaa ka sunnaha ahna qofku fadli iyo xasanaad buu ka helaya wuxuu ihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha ilaahay kataba waa waajibiyey alixsaana tamasal buu ilaahay u waajibiyey calaa kuli shayin ay fii kuli shayin shay dhammaantii in lagu samafalo ayaa la waajibiyey faidaa qataltum haddii aada wax dilaysaan faaxsinu اlqitla qaabka wax loo dilayo wanaajiya waidaa dabaxtum haddii aada wax gowracaysaanna faaxsinu dibxa qaabka aada wax u gowracaysaan wanaajiya nabigu taa isagoo sii caddaynaya waxaa weyii waliyuxidda axadikum midkiin ha afaysto shafratahu mindidiis oo waxa aan ixsaanka ka mid ahayn oo dhibaatada xayawaanka loo geysanaya ka mid ah mindi bilaa afa in lagu khasbo oo waxa weeye xoolihii lagu qalo oo waxa weeye qofku xoogiisa uu ku qalo mindi uu ku khasbayo nabigu calayhi salaatu wasalaam ta noocaasa waa ka digaya waa in mindida la afaystaa si ay markiiba waxa weeye halbowlayaasha ay u goyso oo waxa weeye neefkii si fudud naftu ay uga baxay idan samafalka loo samaynaya ayay ka mid waliyuxidda axadukum midkiin ha afaysto shafratahu mindidiis bacd alaxaadiida sunanta ku suganna waxaaba ku timi inuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam intuu ku soo baxay nin saxaabiya oo neefkii intuu luqunta iskaga taagay oo uu jiifiyey oo uu u diyaariyey inuu qalo kadibna mindidii afaysanayo luquntiina waa kaga taagayn mindidiina waa ku hor afaysanaya nabigu wuxuu yihi mawtaad yacni dhimasho badan baad ku samaysay neefkii dil badan baad ku samaysay dilkii baad kusoo celcelisay walidalika culimadu waxay ka qaateen xadiidkaas bacdu ahlilcilmi waa daciifiyaan culimada qaarna waa quweeyaan waxay ka daliishadeen in haddii xitaa mindida la afaysanayo inaadan horteeda ku afaysan waxaa ixsaanka ka mid ah haddii xoolo badan aada gowracayso in waxa weeye la kala asturo oo kuwa kale aan laga nixin hortooda aan lagu qalin culimadu waxay tilmaameen ixsaanka inay ka mid tahay walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu dabiixadiisana ha u raaxeeyo xadiidkuna waa saxiix oo muslim buu ku sugan yahay xadيidka sideed iyo tobnaad عan abi dri jundb بn junاadة رadي الlه taعalى عnه وأbi cabdالرحman معاad بn jبل رadي الlه عnه labada صxاabi waxay nabiga ka warinayaan an rasuuli الlahi slى الlه عalيه وasلم qala waxa yihi nbigu اtq الlah ilaahay ka baq oo iska ilaali oo ka digtoonow xayثu ma kunta meel kastoo aada joogto wa atbic waxaad raacisaa asayi'ata xumaantii alxasanata xasano cibaado ka dabageed tamxuhaa way baabiinaysaa xumaantii cibaadadii baa xumaantii baabiinaysa wakhaaliq innaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin xasan dabeecad wanaagsanna kula dhaqan imaam tirmidi baa xadiiska soo saaraya wa qaala waxa uli xadiiun xasan waa xadiid xasana wey wa fii bacdi nusakh nuskooyinka qaarna waxaa ku sugan oo nuskooyinka tirmidi ka mid ah inuu yihi xasanun صaxiix waa xadiid xasana oo صaxiixa xasan iyo صaxiix in la kulmiyo waynu ka soo hadalnay xadiidka in xasan keliya lagu sheega waa cad laakiin in la yidhaahdo waana xasan waana صaxiix laba isqabanaya ma ah saynu musطalaxa kusoo sheegnay walidalika aqwaal baa ku sugan aqwaasha waataynu soo tilmaanay axaadiista hore ayaynu kusoo tilmaanay waxba dul istaaginayn laakiin xaafidku wuxuu inoo tilmaamaya imaamu nawowi raximah اllahu tacaala imaamu tirmidi nusakdiisu inay khilaafsan tahay oo xilliga waxa weeye nusakda la diiwaan gelinayo nin waliba nusak buu lahaa oo kutubtan la daabacaya may ahayn oo waxa weeye nin waliba kitaab buu haystay oo maktuuba oo aan la daabicin nusakdaa markii la eegay way iskhilaafeen oo nusakda qaar xadiiska waxay ku tilmaamayaan xasan oo keliya inuu yahay nusak kalena waxay tilmaamayaan xasanun صaxiix inuu yahay oo imaamu tirmidi uu ku xukumay ayay tilmaamayaan shiikha la yihahdo ibnu rajab alxambali waxa uu tilmaamaa sharxu lcilal cilalka tirmidi marka uu sharxayo waxa uu yidhaahdaa waxa xoog badan nusakda tilmaamaya in xasan keliya lagu xukumo waayo xadiisku ma istaahilo in lagu xukumo xasanu صaxiix ma gaasiisna laakiin waxaa xoog badan in la yidhaahdo waa xasan oo keliya ama nusakda tilmaamaya xasanu صaxiix waa baciid weeyaan bu yani sawaabka waa ka fog yihiin sidaas ileeg xaafid ibnu xajar tahdiib tahdiibka marka uu tarjumaynaya ninka xadiiskan soo warinaya maymuun ibnu abi shabiib isaguna wuxuu tilmaamaya nusakda badankoodu inay leeyihiin xasanun faqad inay xasan oo keliya ku sheegayaan laakiin xasanun صaxiix inaanay ku sheegayn ayuu tilmaamay sidaasaana xoog badan waayo imaamu tirmidi xasan wuxuu u yaqaanaa xadiidka isnaadkiisa dacfi uu ku sugan yahay oo duruq kala duwan ku yimi ayuu xasan u yaqaanaa xadiidkanina waa noocaas oo kale oo isnaadkiisa ishkaalaad baa ku sugan oo ninka maymuun ibnu abi shabiib la yidhaahdo oo ka warinaya abi dar iyo mucaadi ibni jabal labadan saxaabi labadaba kama maqan labada midna ma soo gaadhin baa lii khilaaf baa ku sugan in badan oo culimada ka mida sida abi xaakim kitaabkiisa maraasiisha ee uu kaga hadlo saxaabada aan ka maqal waxa weeye taabiciinta aan saxaabada ka maqal uu kaga hadlo iyo wixii la mida waxa uu ku sheegayaa ninka raawiga ah ee xadiiskan ka qaatay labadan saxaabi inaanu ka maqal oo aanu soo gaadhin taasina waa cillo xadiiska ku imanaysa oo daciif ka dhigaysa laakiin duruq badan buu leeyahay duruqdaasaa lagu xoojinaya xadiiska xadiiskuna wuxuu noqonayaa xasan buu noqonayaa xasankaasina waa xasankii imaamu tirmidi u waxa uya sheegay xadiisku waa sugay wuxuu tilmaamayaa saddex macne macnaha koowaad waxa uu yahay itaqi illaaha xayumaa kunt qofku inuu ilaahay ka baqo meel kasta uu joogo taqwo waxaa laga keenay min alwiqaaya iska ilaalin baa laga keenay culimmadu waxay yidhahdeen an tajcala baynaka wa bayna cadaabi illaah wamaa yuqdibu allah wiqaaya inaad dhex dhigto adiga iyo wax kastoo ilaahay caro gelinayo ama ilaahay waxa weeye cadaabkiisa lagu mutaysanayo inaad teed kala dhe kala dhex dhigto teedkaasina wuxuu yahay wixii uu kugu waajibiyey inaad la timaado wixii laga xaaraantilmeeyey inaad ka fogaato idan attaqwa an tajcala baynaka wa bayna allahi wiqaaya adiga iyo ilaahay inaad dhex dhigto teed inaad kala dhex dhigto oo wax kastoo ilaahay calogelinaya inaad iska ilaaliso wax kastoo cadaabka alle aad ku mutaysanayso inuu qofku iska ilaaliyo taasaa taqwo la yidhaha taqwaduna waa shay sidaynu ogsoonahay nusuustu aad iyo aada inoogu boodisay ilahay wuxu uhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyakum an ittaquu llah khudbad kasta la khudbadaynay khudabtii nebiga ha noqoto khudbadihii saxaabada ha noqoto khudbadahiina jimcaha ha noqotee maalin walba aynu dhegaysayna jimco walba uusikum wanafsii bitaqwa allah baa la yidhahda waa la isxasuusiyaa culimaduna waxay yidhaahdeen alwaaciduuna biha kaiir waalcaamiluuna biha qaliil inta dadka ku wacdinaysa waa badanta inta la isxasuusinaya waa badanta nin kastoo shan daqiiqo hadlaya ittaqu llah buu kaga bilaaba laakiin inta ku camal falaysa aada buu u yar waa qaliil walidalik in macnaheeda aada iyo aada loo dhuuxo oo la isxasuusiyo ayaa waxa weeye loo baahanya taqwada alle subxaanahu wa tacaala axad salaf oo talq bnu xabiib la yidhaahdo ayaa isagoo soo dhoweynaya taqwada macnaheeda waxaa weeye xaqiiqatu taqwa taqwada xaqiiqadeedu waxa ay tahay an tacmala biaacati illaah aacada alle inaad ku camal fasho calaa nuurin min allah adigoo nuur kaga sugan oo ay ku caddahay waxa weeye inaad ku camal fasho tarjuu hawaab allah waxa weeye hawaabka alle adoo filanayana inaad u camal fasho an tacmala biaacati illaah an tacmala biaacati illaah calaa nuurin min allah tarjuu hawaab allah wa an tatruka macsiyat allah calaa nuurin min allah takshaa ciqaab allah takshaa ciqaab allah taasa waxaa la yidhahdaa xaqiiqatu taqwa inaad waxa weeye daacaadkiiyo wanaaggii aada la timaado adoo nuur kaga sugan iyo ikhlaas ku sugan adigoo filanaya wanaagga alle iyo sawaabkeeda adoo filanaya macsiyadana inaad ka tagto adoo nuur ilaahay kaga sugan kana baqaya macsiyada cadaabka iyo carada iyo cuquubada ka imanaysa adoo ka baqaya sidaa haddii lagaa helo xaqiiqatu taqwa baad la tiimi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila waantum muslimuun cabdullahi ibni mascuudna sida ka ansaxday waa kii lahaa xaqiiqatu taqwa taqwada xaqiiqadeedu waxa ay tahay an yucsaa an yutaaca falaa yucsaa ilaahay in la adeeco oo aan la caasiyin wa an yudkara falaa yunsa ilaahay waxa weeye in la xasuusto oo la xuso oo waxa weeye aan la ilaawin wa an yushkara falaa yukfar iyo in ilaahay loo mahad noqo aan laga gaaloobin aan laga gaaloobin taa haddii lagaa helana waa xaqiiqatu taqwa taqwadu waa taas wey taqwadu way iska caddaay waxba ku fogaan mayno laakiin xadiidkani waxa uu leeyahy xaytumaa kunta meel kasta iyo xilli kastoo aad joogto ilahay inaad ka baqo waayo xaytu waa daraf weyn waxayna ka mid tahay darfiyada zamaan iyo makaan labadaba loo isticmaalo xillina waa loo isticmaalaa meelna waa loo isticmaalaa macnuu wuxuu u dhacaya ilaahay inaad ka baqdo meel kastoo aada joogto iyo xilli kastoo aada joogto xilli kastoo aada joogto iyo meel kastoo aada joogto waa inaad ilaahay ka baqdaa taana waxaa lagu tilmaamaya ilaahay alla ka cabsigiis inuu yahay midaan xaalnaba kaa haray haddii ilaahay aada u cibaadaysanayso waa inaad cibaadada ilaahay kaga baqdo haddii wax mubaaxa aada samaynayso waxaa mubaaxa waa in ilaahay lagaga baqo bini aadamka haddaad la macaamilayso waa inaad ilaahay kaga baqda shay walba alla ka cabsigiisu xaalka uu yahay baa loo eegayay xaalkiisa ayaa loo eegayay idan waxa weeye meel kasta iyo xilli kastoo la joogo waa in alla ka cabsiga lagu dadaalaa taana waxa ayno xadiisku inoo tilmaamay waxaa dhacda qofku marka uu dadka la joogana inuu wanaag muujisto cibaadada ku dadaalo daacaadka ku dadaalo macaasiyada iska ilaaliyo laakiin hadduu la keli noqdo oo uu keligii noqdo inuu macaasida ilaahay dhex ka baxo waa wax dhacow yastakfuuna min allah walaa yastakfuuna min annaas wahuwa macahum id yubayituuna ma laa yarda min alqowm yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allahi wahuwa macahum dadka ayay iska ilaalinaya laakiin waxa weeye ilaahay waxa weeye iska ilaalin maayan yani dadka ayay iska qarinayaan oo dadka hortooda xumaantii ku samayn maayaan yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah waxa weeye ilaahayna xumaantii kala waxa weeye ka day maayaan oo waxa weeye xumaantii ilaahay ka qarin maayaan oo ilaahay hadday dadka dhex joogaan iyo hadday keligood yihiin labadaba waa ogyahay hadday dadka dhex joogaanna xumaantii waa la iska ilaalina haddii ay keliyoodaan oo dadka ay ka dhex baxaanna ilaahay waxa weeye xumaantii kala dhuuman maayaan yacni iska day maayaan idaa xadiiskaas wuxuu inoo tilmaamayaa in waxa weeye qofku haddii uu keligi yahay inuu iska ilaaliyo dunuubu sir dunuubta la yidhaahdo yacni dunuubta qofku uu la keli noqon xadiiskaas saas aayadaas saasay tilmaamaysa xadiiskana waynu ka faa'iidaysan laakiin xadiidkii kale bukhaari iyo muslim ku sugnaa ayaa waxa uu tilmaamayay nebigu waxa uhi calayhi الsalaatu wasalaam kullu ummatii mucaafa ila almujaahiriin ummadda dhammaanteed waa mid la caafinayo waa mid loo dembi dhaafayo ilaahay haddii uu doono ila almujaahiriin kuwa dunuubta muujista mooyaane kuwa la cafin maayo qofka waxa weeyaan dadka dhexdooda dunuubta ku muujisanaya isaga waxa weya loo cafin maayo yani dembigiisu waa ka adagi dembigiisu waa ka adagi idan soo xoogaa khilaafi ma muqdo ya xadiiskuna wuxuu tilmaamaya in dunuubta la muujistaa inay adag tahay oo almujaaharatu bilmacaasi dunuubta in la muujisto oo dadka dhexdooda lagu sameeya inay halis tahay ayuu tilmaamay xadiidkan iyo ayaddii aynu tilmaanay iyo axaadiis kalena waxay tilmaamaysaa in dunuubta waxa weeye dadka lagala xishoodo oo qofku uu la khaas noqdo oo la gaar noqdo oo xilliga uu jaanis uu u helo wuxuu doono uu samaynayo inay waxa weeye ay waxa weeye dembi badan tahay labaduba ay tilmaamaysa waxaanu leenahay isma khilaafsana xadiisku waxa uu tilmaamaya waxa weeye mujaaharada waxa la yidhaahdo qofku dunuubta inuu muujisto isagoo waxa weeye dadka ugu yeedhay ama dadku ay kaga dayanayaan oo uu ku faafinayo xumaantii uu faafinayo ta noocaasi waa dembi aada iyo aada u weyn waayo xadiidka intiisa dambe ayaa inoo tilmaamaysa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam wa ina min almujaahara in dunuubta la muujisto waxaa ka mid a ninku inuu habeenkii macsiyo samaynayo habeenkiibuu macsiyo samaynaya aan cidi ogeyn uma yusbixu waqad satarahu allahu calayh fayakshifu sitra allahi calayh habeenkiibuu macsiyo samaynaya cidina ma oga subaxii buu soo waabariisanaya maqaaxiyaha ayuu la soo fadhiisanaya waxa uu leeyahy xalay baan waxaas iyo waxaas sameeyey isagoo ku faanaya isagoo waxa weeye dadka ugu yeedhay oo macsiyadaa fududaysanay oo waxa weeye dadkii uga sheekaynaya qaabkii uu u sameeyey ayuu waxa weeye muujisanaya macsiyadii haddii ay noocaa tahay way adag tahay oo kii la qarsanayay way ka weynta dhinaca waxaa adag haddii aynu ka eegno macsiyadu in la muujisto macsiyadii in la muujisto macsiyada in la qarsadaana waxay adag tahay qofkii haddii macsiyadii uu fududaysanayo oo marka dadka uu la joogo aanay diinka ahayn ee waxa macsiyada u diidayaa ay tahay dadka ayaa kugu caayaya oo keliya ee ilaahay aanu kaga baqay marka uu dadka dhex joogo hadduu la keli noqdana ilaahay aanu tixgelinayne dadkaas inuu tixgelinayo taasi haddii ay ay tahay xaalkuna iyada ayaa halisa waxaana tilmaamaya xadiidkii ibnu maaje ku sugnaa min xadiidi tawban radia allahu tacaala canhu oo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waa xadiid xasana weeye maalinta qiyaame yaati aqwaamun bixasanaatin amhaala jibaal maalinta qiyaame dad baa waxay la imanayaan xasanooyin sida buurahoo kale ah waaweyn ummadduba ay daawanayso salaad iyo sawm iyo zakooyin iyo sadaqooyin iyo cibaadooyin bay la imanayaan mitla aljibaal sida buurahoo kale ah oo dadka waxa weeye qiyaamaha isugu imanaya u wada muuqanaya sida ay u badan tahay ay u weyn tahay qofka noocaasa fayajcaluha allahu habaa'an mansuura ilaahay xasanaadkii wuxuu ka dhigaa sidii waxa weeye boob waxa weeye dabayshu ay qaadatay oo la sayliyey ayaa waxaa laga dhigayaa buuriga xasanaadka saxaabadii aada bay u yaabeen nebiga ayay weydiiyeen calayhi asalaatu wasalaam nebigu waxa uu yidhi waa qowm idaa khalow bimaxaarimi illahi intahaakuuha waa qolo haddii ay la gaar noqdaan waxyaabaha ilaahay ka xarimay jabsanayo aanu aabba yeelin ku dhacayo oo inun ilaahay aan ka xishoonin qofku waa dhacdaa kullu bani aadama khataa baa nabigu yihi dadku waa dambaabaya laakiin qofka laga hadlaya waa dadka inuu dembi sameeyo iyo inaanu samayn ay ku xidhan tahay oo keliya in bini aadam la joogayo inaanay la joogin ee ilaahay oo meesha aan soo dhiganay dadka noocaasa haddii qaabkaa uu gaadho waa dadka xasanaadkooda la daadinayo culimaduna waxay yidhaahdeen xaaladdaas waa xaalad gaadhsiinaysa qofku inuu nifaaq ku dhaco oo waxa uu cibaadaysanay ama macsiyada isaga ilaalinaya waa dadku inay daawadaan oo keliya waa istusnimo walidaalika cibaadooyinka uu samaynayey iyo macaasida uu iska ilaalinayey dhammaantood waxay ahayd waxyaabaanu ikhlaas kula iman idan nabigu wuxuu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam labada xaalaba waa halis in macaasida la muujisto oo daaci lagu noqdo oo dadka dhexdooda lagu faafiyo waa shay aada iyo aada halis waa sida xadiiska aynu tilmaanay in waxa weeye qofku inta dadka dhex joogo u aada isu ilaaliyo oo u aada u dhoorsoonaado marka uu gaar noqdana aanu u kala aaba yeelin iyaduna waa shay aada iyo aada halis u ah nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam jumlada koowaad ittaqi illaaha xayumaa kunt meel kasta iyo xilli kastoo aad joogta ilahay ka ba waatbici sayi'ata alxasanata tamxuha haddii sayi-o aada samayso waxaad ka dabageysaa xasano yacni cibaado ka dabageed tamxuha cibaadadaasaa masaxaysa waxay noo tilmaamaysaa jumladan haddii aada macsiyo iyo dembi ku dhacdo waxyaabaha kaa baabiinaya waxaa ka mid ah inaad waxa weeye cibaadooyin iyo xasanaad aada ka dabageyso sida allah uu tilmaamay ina alxasanaati yudhibna asayi'aat xasanaadku waxay tagsiiyaan oo baabi'iyaan xumaanta ayay baabi'iyaan aayaddaana waa xasuusataan sababtii ay kusoo degtay sababu nusuulkeeda waxay aayaddaasi kusoo degtay sida bukhaari iyo muslim ku sugan nin waxa weeye saxaabiya ayaa tukaan buu ka ganacsanayay oo iibinayey kadibna waxaa u timi gabadh baa u timi muslimada gabadhii u taataabta oo waxa weeyaan taataabasho ku sameeyey xumaan iyo zina may gaadhin laakiin taataabasho ayuu ku sameeyey kadibna uu isqoomameeyey nebiga ayuu yimi calayhi asalaatu wasalaam nebiga ayuu la tukaday kadibna nebigu calayhi asalaatu wasalaam buu u sheegay waxau uhi nebi allow dembi baan ku dhacay dembigii buu u sheegay nabigu waxa uu ku yihi alam takun sallayta macana salaaddii haddaanu tukanay mana la tukatay haagul waan ila tukaday nabigu wuxuu yihi ilaahay salaadaasu kugu dhaafay salaadaas ayuu ilaahay kugu dhaafay kadibna aayadana ilaahay soo dejiyey ina alxasanaati waaqimi الصalaa طarafay الnahaari wazulafa min allayl ina alxasanaati yudhibna asayi'aat salaaddu waa tusaale laakiin cibaadoo dhan ayaa ilaahay uu ku dhaafaa wixii xumaana ilaahay uu ku dhaafaa macnaheedu ma waxa uu xadiisku u dhacaya qofku haddii uu dambaabo inuu wax sadaqabaysto ama laba ragcadood uu tukado kadibna loo dhaafayo ma sidaasaa mise wax kalaa looga jeedaa bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen xasanada meesha looga jeedaa waa tawbadii yacni haddaad dembi ku dhacdo tawbadkeen tawbadu soo xasano maaha waa xasana soo maha waa cibaadada haddaad dembi ku dhacdo ka toobadkeen sida bacdu ahlilcilmi ayaa ku macnayay culimo kalena waxay leeyihin maye waa xasan oo dhan laakiin xasanooyinkii baa kala duwan haddii xasanadii ay la socoto waxa weeye tawbo iyo qowmama ay la socoto sida ninkaa saxaabigo kale oo waxa weeyaan isagoo ka qoomamaysan dembigii uu sameeyey ayuu salaadii tukaday soo maha hadday sidaasoo kale tahay dembiga waa lagu dhaafaya laakiin haddii ay tahay qofku intuu dembi soo sameeyey kadibna salaada waktigeedii ay soo gashay salaadiina uu u tukanayo inay salaad tahay laakiin aanu doonayn wixii uu soo sameeyey ilaahay inuu kaga dhaafo niyadaasi aanay la socon salaadiina gooni bay uga ansaxaysaa dembigiina sidiisii buu saaran yahay bacdu ahlicilmi leeyihi sidaana bacdu ahlicilmi baa ku tegi laakiin xadiiskiisa xadiiska haddii aynu sidiisa ku qaadanno waxaynu leenahay waa caam qofku haddii uu sameeyo macsiyo haddii uu sameeyo waxa weeye ilaahay wuxuu kaga dhaafaa waxa weeye xasanaad iyo wanaag uu sameeyey oo ka dambeeyey ayuu ilaahay ku dhaafaa laakiin dembigaas ma dunuubtoo dhan ba mise waa dunuubta sakaayarkaa wey dunuubta waawey ma soo gelaysa qofkii waxa weeye dembi weyn ku dhaca inuu waxa weeye yidhaahdo laba sunna baan tukanay ama waxa weeye waan cibaadaysanay isagoo aan toobad keenin miyay baabiinaysaa dembigii weyna waxaan leenahay sida sawaabka ah ee culimmada badankoodu ay ku tageen baabiin mayso dunuubta waaweyn tawbad waxaan ahayn laguma aqbalo dunuubta waaweyn waa in sideeda looga toobad keena laakiin dunuubta aan waaweyneyne sakaayarka ah ayaa lagu dhaafaa xasano laga dabageeyo qofku haddii uu weysaysto maxaa la tilmaama in waxa weeye dunuubtiisa lagu dhaafay dunuubtiisa in lagu dhaafay waxaa la yidhi aljumcatu ila aljumca kafaaratu lima baynahuma majtuniba alkabaa'ir dunuubta waaweyn haddii la yska ilaaliyo qofku hadduu jimcaha tukado ilaa jimcaha kale laga gaarayo waa loogu dambi dhaafaya inta labada jimca udhaxaysa wa ziyaadatu alaaati ayaam ayaa loo dhaafaa haddii uu iska ilaaliyo dunuubta waaweyn uu iska ilaaliyo wuxuu kaloo nabigu tilmaamay xadiiskii muslim ku sugnaa maa min muslimin taxduruhu maktuuba ma aha min qof muslima oo ay soo qaadishay salaadii maktuubada ahay fayatawada'u fayuxsinu lwuduu dabadeedna weysaysanayo weysada wanaajinaya uma yusalli fayuxsinu khushuucaha wayutimu rukuucaha wa sujuudaha kadibna salaadii dhammaystiraya oo khushuucdeedii kula imaanaya ilaa waxa weeye ilaahay dunuubtiisii hore ayuu dhaafaa wadalika maa lam yu'ti kabiira waa haddii dembi aanu aan weyn dembi weyn aanu la iman adiladaas waxay noo tilmaamaysa xasanaad waxaa dunuubta lagu dhaafaa haddii qofkaasi dembi weyn aanu ku dhicin ama dembigaasi dembi weyn aanu ahayn iyo adilo badan oo tilmaamaysa macnaha aynu sheegnay idan waxaynu leenahay qofku xasana hadii haddii sayi-a uu la yimaado oo xasano uu ka dabageeyo xasanadaas sayi-adii haddii aanay weynayn waa lagu baabiinayaa oo way masaxaysaa sida alla uu tilmaamay ina alxasanaati yudhibna asayi-aat jumlada ugu dambaysaa waxay tahay wakhaaliqi innaasa bikhuluqin xasan nabigu waxa uhi dadka waxaad kula dhaqantaa dhaqan wanaagsan dhaqanka wanaagsan ama dabeecadda wanaagsan waxa weeye diinta ilaahay aada iyo aad bay ugu weyn adilo badan baa tilmaamaysa fadliga dabeecadda wanaagsan adilada maxaa ka mid a khuluqulxasan maxaa ka mid a fadligiisa ya ka wanaagsan axaadiistu aada iyo aad bay u badanta waxaa ka mid ah nebigu inuu calayhi salaatu wasalaam uu yihi qofka ibni aadamka maalinta qiyaame lama yimaado camal miisaanka kaga culus maxay xusn اkhuluq dabeecadda wanaagsan maa min shayin asqalu fi lmiisaan min xusni اlkhuluq ayuu nabigu inoo tilmaamay alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu kaloo nabigu inoo tilmaamay ina min aqrabikum minii majlisa dadka agtayda la soo dhaweynaya maalinta qiyaamo ee igu dhow xagga fadhiga ee qofka nebiga la fadhiisanayana waa ogsoontihin fadligiisa maalinta qiyaamo oo qof aada u fadli badan qofka iigu dhow maalinta qiyaamo xagga fadhiga booska aan fadhiyo wa axaasinakum akhlaaqa waa kuwa idinku dabeecadda wanaagsan maalinta qiyaamo nabiga iigu dhow yihi nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ina almu'mina layablugu bixusni khuluqihi darajata saa'imi alqaa'im qofka muslimka ah dabeecad wanaagga wuxuu ku gaadhaa qof sooman oo salaatuley u taagan habeenkii booskii ilaahay agtiisa uu ka dayi lahaa ayuu dabeecad wanaag ku gaaraya haddii waxa weeye maalintiina aanu soomin dabcan oo soomka sunnaha iyo salaatuleilka sunnaha qofkii habeen oo dhan taagnaa maalin oo dhanna soomanaa haddii adiga labadaaba lagaa waayo laakiin dabeecadda aad wanaajiso waad gaadhaysa waad gaadhaysa waxay kutusaysaa manzilada ay leedahay dabeecadda wanaagsan ay leedahay xadiiskii kale nebigu wuxuu inoogu tilmaamay qofka waxa weeyaan in loogu talagalayo ilaahay uu dhisayo oo loo damaanad qaadayo bayt ku yaala aqalka jannada xaggeeda ugu hoosaysa qofka ka taga maxay liman taraka almiraa wain kaana muxiqa qofka doodda iyo muranka ka taga waxaa loo ballan qaaday guri ku yaala jannada halkeeda ugu hoosaysa qofka ku ka taga beenta liman taraka alkadiba wain kaana maadixan taana waxaa loogu talagalay fii wasat iljanna jannada bartamaheedana qofka beenta iska ilaaliya guri baa jannada bartamaheeda looga dhisaya maxaa soo haray acla aljanna baa soo haray jannada xaggeeda ugu sarraysaya loo dhisaya liman xasuna khuluqu ninka dabeecaddiisa wanaajiya qofka dabeecaddiisa wanaajiya fii acla aljanna ayaa waxawey looga dhisaya adilo aada iyo aada u badan oo meeshaan aan lagu soo koobayn ayaa tilmaamaya dabeecadda in la wanaajiyo walidalika saasaa nabigu waxa uu leeyahy wakhaaliq innaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin xasan dhaqan wanaagsan dabeecad wanaagsan laakiin waxaa isweydiin leh dabeecadda wanaagsani maxay tahay islu khuluq muxuu yahay si guud waynu u fahmaynaa laakiin culimadu macaani badan bay ku macneeyeen bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen xusnu lkhuluqa usuushiisu waxa ay tahay waa badlu nnadaa wa kafu ladaa واxtimaal اlأdaa وطaلaqaة الwجه badl الnada in wax la bixiyo oo waxa weeye qof qacan adag oo bakiila aan la noqon qofku inuu deeqsiya oo wax uu bixiyo deeqsinimada iyo lexlajaalanimadu isma diidayso qofku lexlajaala inuu yeesho oo xoolihiisa ilaashado waxa weeyaan iyo bakiil deeqsinimadu isma diidayso laakiin bkligu waa madmuum shay banaana ma ah inuu qofku wax bixiyo dabeecad wanaagga usuushiisa ayay ka mid wa kafu ladaa iyo dhibaatada dadka in laga daysto ama ficil in lagu dhibo dabeecad xumada waxaa ka mid ah qofka qacanqaadka badan ee haddii hadal la isdhaafsado ku bilaabaya qofka waa qof dabeecad xum ama qofka cayda badan ee waxa weeye afku uu ka dhacdhaco isaguna waa dabeecad xumow kaf ladaa dhibka in laga daysto ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo kafu ladaa ixtimaalu ladaa in dulqaad la yeesho sabr iyo dulqaad in la yeesho dabeecad wanaagga ayay ka mid iyo alaaqat lwajhi weji furnaan in dadka lagula dhaqmo oo haddii qofku intaaba uu soo sameeyo laakiin weligiiba weji cabuus uu yahay wejigiisu cabuusaysan yahay oo aada moodo inuu cadhaysan yahay iyadoo dhibaataba aanay ku sugnayn dabeecad wanaagga kama mid ah waa kii nabigu uu lahaa laa tahtaranna min almacruufi shay-an walow an talqa akhaaka biwajhin talqin wanaagga hayasi walow wj walaalka aad kula kulanto weji furan tabasumuka fii wajhi akiik sadaq inaad dhoolla caddayso waa sadaqa wey walidaalika waxyaabahaas oo dhani dabeecadaha wanaagsan bay ka mid yihiin dabeecadda wanaagsani sidaad ogsoontihin waa laba qaybood waa mid ilaahay qofka uu ku sameeyey iyo mid la kasbado so labada maa qof baa ilaahay uu isaga sameeyey dabeecad wanaag qofkaasi culays badan baa ka dhaca fadliga aynu sheegnay bilaash buu ka helayay ilaahay baa wuxuu ka dhigay deeqsi dulqaad badan dadka aan dhibin bashaasha waxa weeye qofkaas ilahay baa ku manaysa mid labaad waxyaabaha aynu sheegna ama wax kamida wax ka mida ayaa ka maqan wax ka mida ayaa ka maqan waxaa looga baahan yahay inuu ku dadaalo oo uu iska doondoono waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan haddii la yidhaahdo dabeecaddaa xun baad leedahay inuu yidhaahdo ilaahay baa igu dabeeceeyey waa abuur ilaahay weeye wax la bedeli kara ma hadalkaasi ma saxbaa waxaan leenahay hadalkaasi sax maaha walow dadka in badanoo kamidi ay isku adkeeyaan yacni kulaylkanaan kululahayaa caradan badan ilaahay baa igu dabiiceeyo waan u dhashay yani wuxuu ka wada hadda halaygu dulqaato hala igu dulqaato waa lagaaga dulqaadanaya laakiin adiga laftaada waa inaad bedeshaa waan u dhashay socon mayso waayo culimmadu waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye taa la tixgelinayo oo la leeyahay qofkii dabeecadxun ilaahay ku dabeeceeyey waxa weeye dabeecadiisa yaanu wanaajin nusuustan tilmaamaysa dabeecadaha in la wanaajiyo waxa weeye lagulama hadlay wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan haddii nebigu amar uu kugu siiyey dadka inaad dabeecad wanaagsan kula dhaqanto qofkii dabeecadda xunaa miyaa laga istisnoonay miyuu ka baxaya inuu qofku yidhaahdo anigu waxa weeye soo geli maayo dabeecad xun baa ilaahay ii dhaliyey walidaalika xadiiskan laygula hadli maayo ta noocaasa mid laga aqbalay waa isaynu ogsoonahay nusuusta dadkao dhan baa lagula hadlaya waa caam wax khaasasana lamaha walidaalik kii ilaahay uu ku dabeeceeyey iyo kii aan lagu dabeecayn ee dabciga xun lagu dabeeceeyey labaduba waa soo gudagalen waa lagula hadlaya culimmaduna waxay yidhaahdeen dabeecadda xun haddii aan la awoodi la awoodayn in la bedelo ilaahay inaguma waajibiyey waayo sida asalka ee saxiixa ah ilaahay dadka kuma waajibiyo waxaanay awoodeyn qofkii dabeecadda xuma haddaanu awood u lahayn inuu dabeecadda xun bedelo oo wanaag uu u bedelo haddaanu awoodeyn oo ay sidaasi saxiix tahay ilaahay kuma waajibiyeen dabeecadda xun in la bedelo walidaalik in waxa weeye dabeecadda la bedelaa waa waajib wixii waajib uu ku xidhmayo ninka fulayga ah inuu haddii jihaadku uu ku waajibo geesinimo uu yeesho waajib bay ku tahay ilahay baa ku waajibay ninka bakiilkaee gacanta adag zakadii inuu bixiyo toban halaadbaa ku waajibay inuu bixiyo oo deeqsi uu noqdo maalintaas waxay noqonaysaa waajib bay noqonaysaa waajib bay noqonaysaa ninkii waxa weeye xadiidkii muslim ku sugnaa waa kii tilmaamay ninkii ashaj bna cabdilqays waa kii waxa weeye nabigu uu ku yihi ina fiika la khaslatayni yuxibuhuma allah alxilmu walanaa ilahay wuxuu ku siiyey laba dabeecadood ilahay uu ilaahay u jeceliya waa dulqaadka iyo waxa weeye deganaanshaha dulqaad iyo deganaansha ayaa ilaahay ku siiyey saxaabigii waxa uu yihi ahumaa khuluqaani jabalani allahu calayhima am ana atakhallaqu bihima ma laba dabeeco ilaahay uu igu sameeyeyba mise waxa weeye waa laba aan iska doondoonayo aan ku dadaalay nebigu wuxuu ihi bal illaahu jabalaka calayhima maye ilaahay baa kugu dabeeceeyo ilahay baa kugu sameeyey ilahay baa kugu sameeyey xadiiskaa maxaynu ka faa'idaysanayn saxaabigii waxa uu leeyahay maanaa iska doondoonaya oo sidaasaan waxaa ku noqday in laba labadaa dabeecadood leh mise ilaahay baa igu sameeyey nebigu wuxuu ilahay baa kugu sameeyey in la iska doondoonaa waa mid waxa weeye loo baahan yahay xalay baynu soo tilmaanay ibnu xasm raximahullah in inuu yidhi dabeecooyin xunxun oo badan baa ilaahay igu dabeeceeyey ilaa toban baan filaya inay gaadhayeen wuxuu ihi dabeecooyinkaas waan bedelay oo wanaag baan u bedelay ilaa aan u maleeyey ilaahay waxa weeye inaanu ajarba iga siinayn waayo waxay noqotay sidaan ula qabsaday wax caado iyo dabiico ah ayay waxa weye noqotay wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadkana dhaqan wanaagsan waa in lagula dhaqmaa qof walba waxaa laga yaabaa dabci xun inuu leeyahay waa inuu dabcigaa daweeyaa daweyntiisuna waa kugu dahay inuu cilaajiyo ayaa looga baahan xadiiska ku xiga ee sagaal iyo tobnaad waxa uu yahay can abilcabaas cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma waxa uu yihi cabdullaahi bni cabaas oo kunyadiisa abulcabaas la yidhaahdo kuntu khalfa nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga gadaashiisa ayaan ahaa oo sida xadiiska laga fahmayo waxa weeye gaadiid buu la fuushanaa ama awr ama dameer buu la fuushanaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam yowma naarin faqaala wuxuu uhi nabigu yaa ghulaam wiil yahow inii anigu ucallimuka waxaan ku baraya kalimaatin kalimaat ixfad illaah ilaahay xifdi oo ilaali yaxfadka waa ku ilaalinaya ixfad illaah ilaahay ilaali tajidhu waxaad helaysaa tujaahaka ay amaamaka sida bacd ariwaayaat ku yimid hortaada ayaad ilaahay ka helaysa idaa saalta haddaad su-aal u baahato oo xaajo ama dan aada yeelato fasal illaah fas'al illaah ilaahay weydiis oo baahidaabaa ilaahay u bandhig wa ida istacanta haddii kaalmo aada dalbaysana fastacin billahi ilaahay kaalmaysa واعلم waxaad ogaad أن الأمة ummadda dhammaanteed low اجtamacad haddii ay ku kulanto calىa an yanfacuuka bشhayءin inay wax ku taraan lam yanfacuuka ku anfici maayaan ilaa bishayin shay mooyaane shaygaasoo qad katabahu اllahu laka ilaahay uu kuu qoray wain اجtamacuu haddii ummaddu ay ku kulanto calىa an yaduruuka inay ku dhibaan oo dhibaato ku geystaan bishayin shay inay kugu dhibaan lam yaduruuka kudhibi maayaan ilaa bishayin shay mooyaane qad katabahu اllahu calayk ilaahay uu kugu qoray ruficat اlaqlaam aqlaamtii waa la kor yeelay wajafat الصuxuf buugaagtiina way ingeshay oo way qallashay xadiiskana imaamu tirmidi ayaa soo saaraya waxaana uu ku tilmaamay inuu yahay xasanu صaxiix waana sida uu tilmaamo xadiis صaxiixa wey wa fii riwaayati غayri tirmidi tirmidi wixii ka soo haray ciddii xadiiskan soo saartay riwaayadooda waa imaamu axmed iyo abu yacla iyo cabd bnu xumayd musnadkiisa iyo xaakim iyo kutubta la midkaa wey lafdigoodu wuxuu ahaa qaabka xadiiskana ay u soo saareen waxa uu ahaa ixfad illaah ilaahay xifdi oo ilaali tajidhu waxaad ka helaysaa tujaahaka hortaada ayaad amaamaka hortaada ayaad ka helaysaa tacaraf ilaahay baro ila allahi ilaahay fi rakhaa'i xilliga barwaaqada iyo nicmada yacrifka ilaahay waa ku garanayaa fi shidda xilliga dhibaatada iyo abaarta ayuu ilaahay ku ogaanaya waclam waxaad ogaataa ana maa akhtaaka wixii ku seega ee ku gafa lam yakun ma aha liyusiibaka mid ku haleelaya kugu dhacayo ma aha wamaa asaabaka shayga ku haleele kugu dhaca lam yakun ma aha liyukhطi'aka mid ku gafaya ma aha waclam waxaad ogaataa ana annasra guushu maca asabri sabriga maciisa inay ahaatay oo qofka waxa weeyaan sabra ee waxa weeyaan adkaysta ayaa ilaahay waxa weeye u guulaynaya wa ana alfaraja faydkuna dhibaatada la iska faydayaa maca alkarbi dhibaatada maceeda ayay ahaatay oo xilliga dhibaatada la yska qaadayaa waa xilliga dhibaatadu ay timaado dhibi haddii uu yimaado waa in la fishaa fayd inuu imanayo la faydayo oo la qaadayo dhibaatadan wa ana maca alcusri culayska iyo dhibka maciisana inay tahay yusran fududayna inay tahay xadiidkani macaani badan buu inoo tilmaamaya jumlo walba si kooban baynu u dul istaagaynaa waxa uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cabaas oo ilmaadeer ahaayeen isagoo la talinaya waxaa weye waxa weeye kelimaad baan ku baraya yani nebigu muqadimadaa wuxuu ugu samaynayaa si uu u dhagaysto oo uu hadalka ugu soo jeesto nabigu waa u yeehay yaa hulaam buu wiilow kelimaad baan ku barayaa yacni dhegayso oo weele ixfad illaaha yaxfadka ilaahay ilaali ilaahay waa ku ilaalinaya ilaahay sida loo ilaalinaya waxay tahay in xuquuqdiisa la ilaaliyo in cibaadadiisa la ilaaliyo xuduudda ilaahay uu sameeyey in la ilaaliyo oo aan la dhaafin ilaahay waxaa uu yihi markuu ka hadlayay dadkii muuminiinta tilmaamahooda waalxaafiduuna lixuduud illah waa kuwa ilaaliya ilaahay xuduudiisa tilka xuduud اllah falaa tactaduuha ilaahay xuquuqdiisa in la ilaaliyo laga soo baxo wixii ilaahay uu waajibiyey in la ilaaliyo wixii ilaahay naga xaaraantinimeeye in la ilaaliyo laga fogaado haddii taa lala yimaado ilaahay in la ilaaliyo ayay ka dhiganta yani ixfad illaah waa bimacnaa ixfad xuduudahu wa xuquuqahu wa waajibaatih haddii sidaa aada samayso ilaahay waa ku ilaalinaya oo waxa weeye waa ku hiilinaya oo waxa weeye waa ku difaacaya oo waxa weeye masaalixdaada adduunye ayuu ilaahay ku fulinaya ilaalinta ilaahay waa addoonkiisa ilaalinayaana waa laba qaybood ilaahay addoonka haddii uu ka soo baxo wixii ilaahay uu ku waajibiyey oo xuquuqda ilaahay addoonku uu ka soo baxo ilaahay laba siyaabood buu u ilaaliyaa wuxuu ilaaliyaa adduunyadiisa waa ilaaliyaa masaalixdiisa adduunye waa ilaaliyaa taa ilaahay waa u ilaaliyaa wuxuu kaloo ilaahay uu ilaalinaya adduunyadii xitaa ilaahay wuxuu ilaalinayaa adduunyadii maxaa ka mida ubadkii baa ka mida soo maha ubadku adduunyada ayay ka mid yihi ubadkaagu waxaa laynoo tilmaamay qofku xitaa haddii uu dhinto haddii uu yahay qof ilaahay ilaaliyo xuduudiisa ilaahay isagoon dhintay xitaa ubadkiisa ilahay inuu ilaalinayo aayad baa inoo tilmaamaysa hala sheega aayaddaas ya wa kaana abuuhumaa صaalixaa waxa weeye وأma اlغulaamu fakana وأma اljidaaru fakana ligulaamayni yatimayni fi اlmadiina وakaana abuuhumaa صaalixaa yacni ubadkiibaa xoolahooda loo ilaalinayaa maxaa loogu ilaalinaya aabbahood baa wanaagsan baa loogu ilaalinaya walidaalik wanaagii aabbuhu u wanaagsanaa maxaa ka faa'iiday ubadkiibaa ka faa'iiday ubadkiibaa xitaa lagu ilaaliy oo xoolahoodii lagu ilaaliy khabir nabiy ullaahi khabir waxaa weeye labadaa adoon ee aan qaangaarin xoolahoodii buu u ilaaliyey sababtoo aabbahood baa wanaagsanaa wa kaana abuuhumaa saalixa walidalik masaalixda adduunyada ilaahay waa kuu ilaalinaya wuxuu kaloo ilaahay kuu ilaalinaya diintaadana ilaahay waa kuu ilaalinaya oo ilaahay haddaad cibaadadiisa ku wanaagsanayso macaasidina macaasidana aad ku ilaaliso ilaahay diintaada ayuu ku ilaalinaya walidalik ilahay waa ka tilmaamay waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana ilahay wuxuu u ballan qaaday qofka jihaada ee dadaalaya inuu hanuuninayo ayuu ilahay u ballan qaaday taasaa ilahay u ballan qaaday nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiiskii bukhaari ku sugnaa adoon ooda maqasheen ee culimmadu ay ku magacaabaan xadiidu lweli waa kii inoo tilmaamayey walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba addoonku ka zuuli maayo inuu sunnayaasha iigu dhowaanayo oo iigu cibaadaysanayo ilaa aan ka jeclaado haddii ilaahay uu jeclaado maxaa dhacay faida axbabtuhu haddii aan jeclaado maxaa dhacay kuntu samcahu aladii yasmacu bi maqalkiisa ayaan noqonaya wax ku maqlayo basarkiisa ayaan noqonaya wax ku arkayo lugta uu ku soconaya ayaana gacanta wax ku qabsanaya ayaana ilaahay ma noqonayo laakiin maxaa looga jeedaa xubnahoo dhan baa ilaahay u ilaalinaya xubnihiisa ayuu ilaahay u ilaalinaya markuu ilaahay xuduudiisa ilaaliyey ee ilaahay cibaadadiisa uu ugu dhowaaday ayay waxay gaadhay samcigiisa iyo basarkiisa iyo lugihiisa iyo qacmihiisa ilahay inuu ilaaliyay soo ma idan ixfad illaha yaxfadka macnahaasu tilmaamaya ixfad illaha tajidhu tujaahadna macnahaasuu ku dhow yahay oo ilaahay haddii aada ilaaliso waxyaabaha kaa horeeya ayuu ilaahay kaa duwayaa masaa'ibta diinta iyo adduunyada labadaba ilaahay waxaa weeye waa kaa leexinayaa haddii aanay masaa'ibtaasi aanay ahayn adduunyo mid ilaahay uu kuu qoray oo looxul maxfuudka ku taalla haddii aanay ahayn ilahay waa kaa leexinaya walidaalika waa waa la tilmaamay waxyaabo badan oo qofku uu samaynayo ilaahay inuu kaga leexinayo wanaag uu sameeyey ilahay inuu kaga leexinayo kadibna wuxuu tilmaamay nabigu idaa saalta fas'al illah haddii aada su-aal u baahato ilahay wax weydiiso dani haddii ay kugu timaado ilaahay waxa weeye weydiiso bini aadam waxbaha weydiisan bini aadamka su-aashiisana waynu ka soo hadalna asalku ma banaana ilaa waxa weeye baahi ay ku geysata mooyaane ilahay in wax la weydiisto keligii wax la weydiisto haddii kaalmo la samaynayo fastacin billah ilaahay kaalmayso isticaanadana haddii kaalmo loo baahdo in waxa weeye asalka laga dhiga cidda la kaalmaysanayo ilahay waxa weeye in la kaalmayso wuxuu kaloo nabigu tilmaamay masaaisha tawxiidka ayaynu kaga hadla waxba istaagnayn wuxuu kaloo nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya qofku qadarka inuu sallimo oo waxa ilaahay uu xukumay inuu nabadgeliyo oo uu rumeeyo waxuu nabigu tilmaamay haddii waxa weeye ummadda dhammaanteed ay isugu timaado inay ku dhibaatayso inaanay dhibaato ku geysanayn ilaa waxa weeye wixii ilaahay uu ku qoray mooyaane haddii ay isku dayaan inay ku wada anfacaan oo dheef ay kuu keenaan ma awoodayaan inay ku anfacaan wixii ilaahay uu ku qoray mooyaane yacni arrinku waxa uu ku dhan yahay wixii ilaahay lowxulmaxfuudka uu ku qoray oo keliya walidaalik atibadu marka ay isugu tegayaan qofka inay badbaadiyaan ee qallinka ay ku samaynayaan ee ay doonayaan qofkaas inay badbaadiyaan ilaahay haddii uugu talagalay qofkaas inuu waktigiisi gaadhay ma awoodayaan qalabkay doonaan ha isticmaalaan ma awoodayaan haddii la isku dayo qof in dheef loo keeno ummadduba ay isugu timaado ummaddu siday u dhan tahay diday awoodaysa maaha qadarkaa ka soconaya يعني waxaa ka faa'iidaysanaynaa inna kulla shay'in khalaqnaahu biqadar waxa ilaahay uu qadaraa inay furayaan inay furayaan ayaynu ka faa'iidaysanaynaa faa'iidaynu ka faa'iidaysanaynaana waxa ay tahay haddii aada macnaha aada aaminto oo aada rumayso waxyaabaha kugu dhacaya inaanay kugu weynaan masaa'ibta adduunye kugu dhacay ubadkaadii oo dhan baa shuf beeloo gubtay waxaad ogsoonaanaysaa inay waxa weeyaan ilaahay agtiisa ay ka qornayd musiibadaas inay kugu dhacayso taa haddii aada ogaatana waxaa kuu fududaanaysa inaad ku sabirto ayaa kuu fududaanaysa musiibada adduunyadaana in lagu sabraa waa waajib yacni caro iyo ka xumaansho inaa in lala yimaadaa ma banaana in lagu sabro waajib wey laakiin in lagu raali noqdo waxa weeye iyadu waa sunne waa manzilo kasii dambayso wey ujeeddaduna waxa ay tahay masaa'ibta dhacaysa qofku inuu ku sabro waxaa kaloo nabigu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam ruficat alaqlaamu wajafat الsuxuf yani waxa lawx maxfuudka ku yaala ilaahay uu qadaray ee uu xukumay inay koonkan ka dhacayaan qalimadiina waa ku qallaleen oo khadkii waa qallalay waxa weeye buwaagtiina waa ku ingegtay oo wax dib loo taabanayo ma loo masaxayo ma ah taa haddii aada ogaatana macnihii aynu soo tilmaanay ayaa laga faa'iidaysanaya bacdu saxaaba ayaa nabiga u yimid waxay yidhahdeen acmaashan aanu samaynayo acmaashan la samaynayo ma acmaal aanu cusboonaysiinayna miyaa mise waa waxyaabo qalinku ku ingegay oo waxa weeye suxuftuna ay waxa weeye ku qallashay nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam bal bima jafat bihi suxuf acmaashan aad samaynaysaan suxufta ayay ku taallaa waa lasii diiwaan geliyey kadibna waxay yidhaahdeen fatiima alcamal oo haddaba haddii ay sii diiwaan gashan tahay maxaanu ka shaqaysanayna wuxuu nabigu ku uhi calayhi الsalaatu wasalaam icmaluu fakulun muyasaru lima khalaq lima khuliqa lahu shaqaysta oo camal fala qof kasta waxaa loo fududaynayaa waxaa loo wuxuu shaqaysanayaa qof waliba wixii loo fududeeyey wixii loo fududeeyey ayuu qof walba shaqaysanaya lafdiga dambe wuxuu tilmaamaya macaanida ku cusub waxa ay tahay tacaraf ilى اllah waxaa la yidhi ilaahay waxaad barataa tacaraf lafdigaasi waxa uu yahay waa bimacnaa atakaluf waa wax la iska doondoonayo taana waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ilaahay barashadiisu waa laba nooco barasho guud oo dadku ilaahay ay wada yaqaanaan taasi waa macrifo oo qofku ilaahay inuu u yaqaano khaaliqiisa inuu yahay ka abuuray ee arsaaqaya ee cibaadada mutaysanaya taasi waa macrifo guud wey waa aqoon guud dadku waa wada og yihiin ilaah way wada yaqaanaan ilaahay inuu abuuray oo arsaaqayo waa macrifo guud wey taa hadda loogama jeedo macrifada hadda looga jeedaa waxa ay tahay ta u baahan ficil waayo waxaa la yidhi ilaahay baro tacaraf baa la yidhi sooma samee macrifadii samee taasi waxa ay tahay waa barashada ku gaadhsiinaysa ilaahay waxa weeye cibaadadiisa inaad ku xafisho dhawaanshihiisa inaad ku dadaasho cibaadadiisa aada ku dadaasho waxa weeye wixii ilaahay kuu dhawaynaya ee ku jeclaysiinaya inaad ku dadaasho idan taasi maxay tahay waa camalkii wanaagsanaa in lagu dadaalo ilaahay waxaa lagu baranaya tacarufka ilaahay loo samaynayaa waa bimaa awjabahu calaa cibaadi waa waxyaabihii addoommadiisa uu ku waajibiyey idan waa macrifo khaasa wey dadku si guud ilahay way u yaqaanaan laakiin kan loo ballan qaaday ilaahay inuu baranayo xilliga dhibaatada waxa uu yahay waa qofkii dadaalayay xilligii waxa weeye barwaaqada xilliga qofku uu nicmaysan yahay ee jaanisyo badan cibaadada uu ahay qofka cibaadada ku dadaala ee ilaahay isbara ilaahay u yaqaanaa laakiin ilaahay u dhowaada ee cibaadaadkiisa ku dadaala xilliga nicmada uu ku sugan yahay ilaahay wuxuu ka warhayaa xilliga dhibaatada uu galay ilaahay wuu og yahay yacrifka fi shidda ilaahay wuu ku ogaanayaa maaha ilaahay wuu kusii ogaa laakiin waxaa laga wadaa ogaansho khaasa oo ilaahay uu kaa warhelayo oo waxa weeye mac kula yahay oo uu kuu nusraynayo kuu hiilinayo waxa weeye ku waafajinayo kuu fududaynayo iyo wixii la mida waa aqoon khaasa wey idan aqoonta ilaahay inagu aynu aqoonsanaynaa waa laba waa mid guud iyo mid khaasa wey ilaahay aqoontiisuna waa laba waa mid guud oo ilaahay khalqigiisao dhan waa wada ogya gaal iyo muslim ka u cibaadaysanaya iyo ka caasinaya iyo xoolaha iyo ka aan noolayn waxaaba ilaahay waa ogya waa aqoon guud aqoonta khaaska ahina waxa ay tahay xadiisku tilmaamayaa qofkii xilligii barwaaqada ilaahay u cibaadaysanayay xilliga uu dhibaataysan yahay ilaahay waa ka warqabaya oo si khaasa ayuu uga warheraya oo uu taakulaynaya waa waafajinaya waxa weeye waa u hiilinaya ilaahay waxa weeye waa ka aqbalaya cibaadadaas iyo wixii la mida ayaa looga jeeda wuxuu nabigu tilmaamay waxa weeye qofka wixii sheegay inaanay haleelin shayga aan ku haleelin ogsoonow shaygaasi inaanu ku haleelin yacni wixii ilaahay uu kuugu talagalay inaanay kugu dhicin shaygaasi kugu dhici maayo waa inaad sii ogsoonaata shayga ilaahay uu kuugu talagalay inuu kugu dhacayo waa inaad ogsoonaata shayga inaad xaal laga aadan u gafayn si kasta haddaad uga gaashaan qaadato waxa weeye shaygaas waa ku helaya aynamaa takunuu yudrikum almawt walow kuntum fii buruujin mushayada sanaaduuq xadiida haddaad isku qafisho mawtku waa kuugu imanaya waayo waa wax dadka dhammaantood lagu qoray oo ilaahay uu ku waajibiyey oo dadka ku wada imanaya wuxuu kaloo nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam taana waxaynu ka faa'idaysanayn musiibada qofka ku dhacday inuu ku sabro culimmaduna waxay yidhaahdeen musiibooyinku waa laba qofku musiibo rabbaaniya haddii ay ku timaado musiibo xagga alla ah yacni ilmahaagii ayaa waxa weeye iska dhintay habeenkii baad seexateen waxaad soo toosteen ilmihaagiioo baxay oo dhintay waa musiibo rabbaaniya ama aqalkaagii ayaa danaad ku yimoo gubtay waa musiibo rabbaaniya masaaibta rabbaaniga ah ama ganacsigaagii baa kacay iyo wixii la mida masaa'ibta rabbaaniga ah dadku inay u dulqaataan oo ay ku sabraan way saalan tahay baa culimmadu tilmaameen waayo wuxuu ogsoon yahay wax xagga alle ka yimi waligaalik hadduu ogaado inay xagga alle ka timi way u fududaanaysaa inuu ku sabro waa musiiba min allah inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun boodaba masaa'ibta waxaa ka mid ah in dhibaatadii kugu dhacay ay ka timaado qof bini aadana ay ka timaado yacni musiibadii kugu dhacay qof ibni aadana inay kaaga timaado waxaa dhacda sida ibnu taymiya culimo kale ay tilmaamaan inuu qofku musiibadaas uu ilaawo inay musiibo tahay yacni aqalkaagiibaa qof u yimi dab buu ku qabtay xoolahaagiiga hantidaadiba waa guday dab buu ku qabtay qofku waa musiibatigi soo maha laakiin maadaama qof ibni aadama hadda lagu sababay qofku waxa weeye inaanu ku sabrin baa dhacda oo waxa weeye qofkaa ibni aadamkaa uu ku mashquulo oo waxa weeyaan aanu dhibaatada ku sabrin culimadu waxay yidhaahdeen sabrka taa lagu sabrayaana xaqaaga inaad qaadataa iyadu waa masalo kale oo qofka in lala xisaabtamo oo waxa weeye xaqii laga soo dhacsado oo mag dhabo dhibaatadii iyo musiibadii uu kugu sameeyey taasi waa mas'ala fikhiya laakiin taynu ka hadlaynaa inaad ku sabirto dhibaatadaas oo ilaahay ashar aad kaga dalabto oo waxa weeye caytan iyo aflagaado iyo caro iyo dhibaato inaadan samayn waxa weeye in loo baahanya oo qofku uu xasuusnaado inay musiibo tahay laakiin musiibo ibni aadam loogu soo sababay inay tahay oo ibni aadamkan lagu soo sababay inaanay ka mashquulin waxaani inay tahay musiibo u baahan in lagu sabro wuxuu kaloo nabigu tilmaamay waxa weeye haddii la sabro ayaa guusu imanaysa kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiirata biidni illah ilaahay wuxuu ihi badana koox yar inta ay ka goolaysanayso koox ka badan biidni illaah ayadda waxaa lagu soo gabagabeeyey wallahu maca asaabiriin yacni sababtii baa la sheegaya maxay kooxdii yarayd uga guulaysanaysaa kooxdii ka badnay waxaa la yidhi wallahu maca asaabiriin ilaahay baa dadka sabra macooda ah ilaahay macooda haddii uu yahay waa guulaysanayaan soo ma waa guulaysanaya idan waxa weeye haddii la sabro waa la guulaysanaya ilahay waa kii lahaa walaa tanaazacuu fatashaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin markii jihaadka laga hadlayay waxaa la yidhaha iskhilaafina oo waxa weeyaan sugnaada kadibna waxaa lagu soo gabagabeeyey jihaadka ku sabra ina allaha maca asaabiriin ilaahay baa la maca oo u hiilinaya dadka waxa weeyaan sabra haddii sabr la helo waxaa la helaa guul baa la helaa haddii dhibaata ay timaado karbi iyo shido iyo dhibaato iyo dhiig iyo ciriiri haddii uu yimaado faraj baa la sugaya faraj baa la sugaya taana waxa weeye haddii dhibaata ay dhacdo qofka waxaa looga baahan yahay rajaa inuu la yimaado ilaahay wanaag uu ka fisho oo dhibaatadan ilaahay inuu ka faydayo inuu fisho sidaa nebigu ballan qaada ayaa looga baahan yahay waa kii lahaa shiikhii qasiidada la yidhaahda almunfarija qasiida la yidhaahda almunfarija oo nin shiikhi lahaa oo culimo badani ay sharxeen oo xawaashi iyo shuruux loo sameeyey qasiidat lmunfarija baa la yidhaahdaa qasiidadii faydka baa la yidhaahdaa yacni dhibka lagu faydayey waxa uu ku bilaabay ishtadii azmatun tanfariji aadana layluka bilbalaji ishtadii azmatun dhibaatay xoogow oo adkow yacni sii baro mar kastoo aad sii barato waxaana na sii filanaya in la faydayo ishtadii azmatun azmay adkow oo sii baro tanfariji waad faydmaysa culimadu waxay yidhaahdeen mar kastoo dhibku uu bato waa inay badataa filashada la filanayo faydkii iyo farajkii inuu imanayo wa ana alfarja maa alkarb maca alkarb yani dhibaatada waxaa la socda fayd baa la socda wa ana maca alcusri yusra culays iyo diiqadda iyo dhibaatada fudayd baa ka dambaynaya ina maca alcusri yusraa sidaa uu alla tilmaamay sayajcalu allahu bacda cusrin yusraa waxa weeye culays yimi dabadeed ilaahay wuxuu keenayaa sayajcalu allah ilaahay waxa uu keeni doonaa walibana siintu dhowaansha ayay faa'iideynaysaa sawfana wax xilli dambe la sugayo siin baa laga tilmaamay wakti dhow ayaa ilaahay wuxuu keenayaa fududayn baa ilaahay keenaya fududayn ayaa ilaahay keenaya taana waxaa loo baahan yaha in la ictiqaadiyo oo dhibaata haddii ay kugu timaado ilaahay in wanaag laga fisho ayaa waxa weye loo baahan yahay intaasaynu maanta kusoo gabagabaynayna wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam